culamada soomaaliyeed markii lagu hadalo dowlad wanaagga walibaya ku aadaynaa door faylan oon ku horeyta toosinta talasiinta dowladda iyo iska hirka ah bulshada iyo dowladda taasoo walbadan ku taraasa dowlad dhiska soomaaliya wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed ayaa culummada ka dhaqan magaalada baydhabo kula hadalay sidii door faylayan ku qaadan lahayna arrimaha dowlad wanaagga iyo dowlad dhiska koonfur galbeed qaar kumid ee culummada iyo weliba ku hadaleena sida shacabkii ka helo korana hano nibad kuwada nooladaan islamarkaana laku hormari kora dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya eeddi iidan maxsini madaxweynaha cabdiasiid maxamed xasan laftagareen oo ulmadii xasuusadi wasaaradda mayka codsadaane inay ulmadu hooga saarto wadankan qur'aana aan baahanyi allabarya aan baahanyi odowgay badanyi afarta barjahay odowka fadhiyi yaxaaska oo meelo u kumay ina mayla faday laku horseedo hoy yaxaas wadanka laha ka fasaxo habad nooladaw maka jara inkastoo madaahibta kale waldhibaatigeeka oo iyo sheenaan lahayn bismillana siraysada iyoonay kordhanqaada diinta islaamka isku toodhay walmas dhahanta laakiin un shaaficiyaena shacabkii kana ahlu shaaficigu hoba bisinkii la dhaafo amase dhunuudkii la dhaafo intii diintii waa laka gooyaha shacabkii anhaysida may ka leeyihin may la raayi dadkii caamadii
unna may ba'anna soomaali haddii unaadna ilaahay may ba ninka nicmeeyay dad muslimiinga waana mia bilmia boqolkiiba boqol muslimiinga ana hatana suniyiinga ana shiica iyo raafido manay dhex jiraan wadaalika fadlullaahi yutiihi man yashaa ilaahay subxaana wa tacaala horta diintiis isu korweele dhankii korweelenu waa kornagade ma eray nabigaana calayhi salaatu wasalaamu laa yafqaru lmu'minu min dunyaahu xataa yafqara min diinihi muuman ma faqiiraaw adduun iyo aakhiraad ma ku faqiiraw xataa yafqara min diinihi madii diintiis ha ku faqiire muuman madaasaa faqiire haddii muumanka ardada diintis korweele ilaahay subxaanahu wa tacaala usuulu korweele inka dambeyntii wasiirka wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed nuur siidow baaba iyo weliba wasokale dardaaramay culummada qeybo shishar gedisan inuu iska hiirnaadana kaalintii wacyigelinta dadkana iyonagata too muuqata awalan inaan ugu mahad celiyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed xasan laftagareen oo runtii muujiyey kaalinta ay leedahay culimaauddiinka kaalinta ay leeyihiin culimmada namber kow ka dhigay la taliyaasha waxaa la amray in maaragtay ururadii bulshada rayidka ay arkaan oo ay la kulmaan yaa ugu horreeya marka ururadii bulshada rayidka waxaa ugu horreeyaan marka culimaauddiinka culimaauddiinkii deegaanadan ku dhaqneed sidii lagu yaqaanay waxyaalo badan ay ka gaabiyeen way aamuseen dalkii waxaa ka socdo dagaalbeeleedyaa ka socdo dhibaataa ka jirto mushkiladaa jirto waxaa la rabaa marka imaa xataa adiga adoon dawli ahaan hadlayn xataa kaalinkaaga diimeed inaad qaadatid dadkii culimmada inay is abaabulaano ay ka hadlaan waa arkaysaan waxaa ka socdo deegaanadii dadkeeni deganaa oo digini mirflaha deganaay dhammaantoodii in dad siyaasiyiina ay dadka adeegsanayaanoo dadkii laisku dhibaataynayo laisku hurinaayo dadkii la rabay inay wacyigelin ka sameeyaan oo ay ka istaagaan la rabay dadkii culimmadu ah waxaan rabnaa marka horta culimo doorkiini waa maqan yahay doorkii culimmada inuu bannaanka soo baxo insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo cabashooyinkii idinka aad sheegteen namber kow culimmadu waxay sheegeen in dugsiyadii qur-aanka ay dayacan yihiin culammada koonfur galbeed ayaa door firfircoon ku qaadayaan arrimaha horumarinta dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya oon ku horeyta in bulshada marwalba ka dhiirigeliyaan in dowladda kula shaqeeyana arrimaha dowlad dhiska koonfur galbeed soomaaliya